mu'asasada al-irshaad ee magaalada kismaayo ayaa masjidka weyn ee jaamicil kabiir kusoo gonaanhuday tartanka qur-aanka kariimka ay bisha barakeysan ee ramadaan kaas oo ay ka qayb galayeen arday ka kala socotay madaarista qur-aanka kariimka ee lagu barto magaalada kismaayo munaasabada xiritaanka tartanka abaalmarino lagu guddoonsiinayay ardaydii kaalmihii hore ugu horreeyey ka galay imtixaamka ayaa waxaa goobjoog ka ahaa qaar ka mid ah golaha wakiilada jubbaland culamaa udiinka ku nool magaalada kismaayo odayaasha dhaqanka iyo waalidiinta dhalay ardaydii loo qabanayay tartanka guddoomiyaha mu'asasada al irshaad ee magaalada kismaayo shariif cabshir cabdulaahi ayaa waxauu ka warbixiyey tartanka loo qabtay ardayda sanadkii saddexaad bayna qabatay sanadkan waa sanadkii saddexaad aynu qabanayna tartanka qur-aanka kariimka ah waxaa ka qayb galay ilaa iyo shan iyo toban madarasa ayaa ka qayb gashay arday gaaraysa ilaa lixdan iyo siddeed arday baa ku tartamayey jusaska ardayda ay ku tartamayeenna waxay ahaayeen soddonka jus iyo shan iyo tobanka jus iyo shanta jus ardaydaa dhammaan way wada guulaysteen maadaama ay yihiin arday tartamay hase haatee waxaa weeyaan arday kaalmo galay baa jira ardaydaa kaalmaha galay waxaa inoo sheegi doona oo abaalmarin siin doona waxaa ardada noo sheegi doona guddiga lajnada taxkiimka ah guddiga garsoorka noo sheegi doona sheekh cali nuur oo ka mid ahaa culimmada ugu waaweyn ee ku nool magaalada kismaayo ayaa waxa uu ka hadlay muhiimadda ay bulshada soomaaliyeed u leedahay ka qayb qaadashada tartanka qur-aanka kariimka xafladan inta badan dadku waxay ku magacaabahayaan waa abaalmar laakiin macnaha qaab ahaan bay u dhigan tahay ma noqon karta abaalmar arrintaas weliba dadka luqadeenna garanaya soomaaliga inaan insha allahu aan aad ugu ay ugu baraarugsanaadaan oon ku baraarujinno sideedaan u jecel lahayba xafladdan keliya ma aha kitaabka ilaahay wax laysku abaalmarin kara uu ka wenya waa ka culus yahay hadduu way qur'aankii iyo kitaabkii uu yahay hadduu kalaamkii iyo aqrintii uu yahay hal xarafa lama goyn karo jaho kastoo loo leecdaba hal xarafa lama goyn karo waxaa aad iyo aad aan u jeclaystaa oo u macaanayd dadkeennii soomaaliyeed oo odhan jiray baade markaas kolkii caammada meel kasta kitaab qur-aan ah waan soo gatay afka la diidi jiray kitaabkanaan soo furtaa ugu dambeyn guddoomiyaha guddiga tartanka sheekh cabdulaahi cabdiqaadir maxamed ayaa ugu dambeyntii ku dhawaaqay natiijada tartanka musaabaqadiisay u dhacaysay waa laga warqabay furfurkeedii waa la joogay intay socotay waa la joogay say u socotay wixii uun hadda natiijo ka soo baxay unbaa la sugayaa inta nagala rabo waa intaas taana marka natiijada aan u gudbin siduu sheekha noo sheegay maadaama oo kalaamka ilaahay ay ku tartameen ardaydan kulligoodna xufado ay ahaayeen maa sha allah weliba muyasiin ah way wada guulaysteen oo inta hadda la xusi doono ma ahani inta kale inay dhacday ma ahani way wada guulaysteen laakiin markii dad la kala saarayo oo musaabaqadan la qabanayo oo kaleeto xikmadduba waxay tahay si tanaafuska uu usii jiro usii socdo in dadkao dhan la wada magacaabo ma noqonayso inay dad ay kaalimo hore galaan waa munaasab waaye